bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan booqasho ku tagnay dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan magaalo xeebeedka hobyo waxaan booqanay dekeda qadiimiga hobyo oo hadda ka hor socdaalkii nabadda madaxweynaha uu mar socdaal u ku tegay halkaasna uu dhagax dhigay meeshaasaan kollay booqanaynay anagoo la socona wafdigii nooga yimid boqortooyada dalka qatar kuwaasoo runtii danaynayo inay qeyb ka noqdaan daneeyayaasha maalgashiga dalka kuwaasaan runtii kusoo dhaweyneyno o aan rajeyneynaa inay wax nagala qabtaan dhinaca horumarinta mashruucyada dekadaha soomaaliya lagu horumarinayo taasoo aan u arkeyno in midnaanta koowaad aan siino hobyo oo runtii ah meel istraatiijia oo dekad weyn ku wanaagsan oo caalami ah oo dalkana iyo dadkaba ay ka wada faa-iideysan karaan marka ujeedadooda socdaalka ragganada ee hobyo maxay tahay wasiir waxay ka socdaan boqortooyada dalka qatar ayay ka socdaan waxay markaa danaynayaan inay maalgashi ku sameeyaan mashruucyada lagu horumarinayo dekadaha soomaaliya waayahay marka halkaasi maxaad kala kulanteen runtii waxaan kala kulanay soo dhaweyn wanaagsan waxaa na wiiliyey oo nala socday madaxweynaha dowlad goboleedka xaaf waxaa nala socday xildhibaanada labada aqal senatarada iyo golaha shacabka sidoo kale maamulkii gobolka ayaa joogay iyo degmada haweenkii iyo dhalinyaradii halkaas nagu soo dhaweeyeen oo runtii aada ugu farxay in dowladda federaalka ay runtii kaalinteeda cayaareyso oo ay rabto in la horumariyo mashruucyada lagu lagu kobcinayo dhaqaalaha iyo kaabayaasha kale ee dalka wafdigan dhowaan ayay magaalada muqdisho yimaadeen wasiir adiga iyo ra-iisul wasaaraha dalkan waa ay la kulmeen waxaana lagu sheegay inay sahminayaan dekadaha soomaaliya oo ay rabaan inay maalgashi ku sameeyaan marka hobyo ma waxay ka mid tahay dekadaha la maalgelinayo waa run waa qiimeyn waxay u socdaan waa qiimeyn marka ay noqoto qiimeynta marka ay dhato yaa kollay ay noqon doontaa in go-aan laga gaaro oo hawsha qaabka loo qaa iyo go-aanka la qaadan doono nooca ay ahaan doonto laakiin hadda runtii waxaa socda in la qiimeeyo la kormeero dekada aan isleenahay waxbaa runtii ay wax ka tari doonaan ama isbedel ay ka sameyn doonaan dalka inay kormeer ay ku sameeyaan si markaa qiimeyntooda iyo wixii marka ay ka qaban karaan aan isla go-aanina haddii ilaahay ka dhigo waayahay dekadaha kale ee ay tegayaan iyo waa dekadahe wasiir dekadaha way badan yihiin saada dekadaha muqdishoa kamid a dekadaha dowlad goboleedyada eewaddanka ka jiraa kamid a laakiin kolley hadda maadaama uu weli qorshihii socdo tallaabo kasta aan qaadayno kolley waxaa la socon doona shacabka iyo mediyaha oo runtii kaalintooda iyagana qaadan doona markaasaan kolley ogaaneyna laakiin runtii waynala joogaan wafdiga ilaa iyo hadda waxaan weli ku guda jirnaa qorsheynta iyo meelaha xigi doona haddii ilaahay ka dhigo waaya marka waxaa kaloo ku jiray hadalkiina in maaragtay wafdigan ama ay rabaan inay dayactur ku sameeyaan dekado ku yaala soomaaliya oo maaragtay burbursan oo ama la rabo in la dayactiro waa kuwe kuwaas marka wasiir waa run dekado badan oo macmala soomaaliya leedaha sidaad og tahay annaga waxaan soo jeedineynaa runtii baahida dal ahaan aan qabno sida ayagana aan uga faa-iideysan karno waxay tahay inaan anagii marka hore soo bandhigno baahida jirta kadibna ayagana ay noo sheegaan doorka ay ka ciyaari karaan ama taageerada ay ka bixin karaan laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo in ay ka go-an tahay dowladda qatar in ay gacan siiso ama mashruucyadan lagu horumarinayo dekadaha inay gacan ka geystaan haddii xataa ay noqon waayaan inay dekadaha dhammaan ay wax ka qabtaan inay un u qaban doonaan waa rajeyneynaa haddii ilaahay idhaado dalka soomaaliya dad badan waxay isweydiinayaan nooca maalgashi ay sameynayaan dekadaha soomaaliya siduu yahay marka ugu horeysa hobyo sidaad og tahay dekada waa dekad is iska samaysan oo iyada dabiici ah oo dhismo iyo wax kale aan laga geysanin runtii waxyaabaha aan u baahannaha waa in hadda ama dhismo cusub la helo ama meelaha kale oo la tegaayo oo dekadaha le haddii ay jiraan baahi in la dayactira ay tahayna in ayagana tixgelintoodii la qatar ayay ka socdaan waxay markaa danaynayaan inay maalgashi ku sameeyaan mashruucyada lagu horumarinayo dekadaha soomaaliya